alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray suuratu aali cimraan tafsiirkeedaynu ku soo jiray waxaynu joognay aayadda boqol iyo laba iyo toban ayaynu joognay ilaahay wuxuu inoo sheegay nimanka yuhuuddaa dulli korkooda in laga yeelay dulligaana waxaa u sababa dee xumaanta ay la yimaadeen ay sameeyeen baa u sababa oo sababteeda waa la sheegay dalika biannahum kaanuu yakfuruuna biaayaati illaahi wayaqtuluuna alanbiyaa'a bikayri xaq gaalnimada aayaadka ilaahay ay ka gaaloobeen daraaddeed baa dulliga korkooda looga yeelay cadho ilaahayna ay ula noqdeen miskiinnimo iyo faqiirnimona ama caydhnimona korkooda laga yeelay haddaba waxaa isweydiin laha nimanka yuhuudda la yidhaahdaa waxay ka mid yihiin dadka adduunyada ugu xoolaha badan bay ka mid yihiin oo dahabkii adduunyada waa kuwii aada u urursaday dahab fara badan isu keenay markaa niman badan oo akhniyo ah oo aada u xoolo badan bay leeyihiin ama caalamka dadka ugu xoolaha badan bay ku jiraan qaar badanoo iyaga ka midi miskiinnimada korkooda laga yeelay maxay tahay ahlucilmigu waxay yidhaahdeen caydha waxaa laga geliyey xagga qalbiga oo hadduu ninka yuhuudiga yahay dadka ka ugu xoolaha badan wuxuu ka baqayaa inuu gaajo u baktiyu ka baqayaa yacni qalbigu caydh ka yahay waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam innama alghina ghina nafsi ghaninimadu waxay ahaatay oo qudha naftu inay markaa hodan tahay oo xagga nafta qofku qanaaco iyo hodannimo ka leeyahay wax kastaba markaa ha hayee hadduu qofku qalbiga caydh ka yahay dee waxa uu hayaa ma solayaan waxna tari maayaan marka waxa weeye xagga qalbiga ayaynay haysan khina nafsi aynay haysan marka qalbiga caydh ay ka yihiin wax qanaaco la yidhaahdana ma qabaan caydhnimo iyo faqri inay u baktiyaan ayay ka baqayaan taa waxaa loogu salliday oo u sababa gaalnimaday gaaloobeen daraaddeed waa cuquuba adduunyada loogu soo hormariyey iyadoo ciqaabtii aakhira u dambayso dalika biannahum kaanuu yakfuruuna biaayaati illaahi wayaqtuluuna alanbiyaa'a bikayri xaq nebiyada in la laayo lafteedu waa gaalnimo laakiin waxay noqonaysaa min baabi catfi alkhaasi cala alcaam shay gaar ah oo gaalnimadii ka mida ayaa lagu cadfayaa gaalnimadii guud lagu cadfayaa bikayri xaq lagama qaadanayo taqyiid laga qaadan maayo ee waxaa laga tilmaamayaa inay tahay sifa kaashifa oo nebi xaq lagu dilay ma jiro nebi kasta oo la dilaayey ciddii dishay waxay ku dishay xaq darro taqyiidka bikayri xaqin haddaba lagu qayday culammadu waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa yaga laftoodu markay dilayeen ismay lahayn waa gar leedihiinoo xaq baa ku dilaysaan ee waa garanayeen inay baatil ku dilayaan oo gardarre ay ku dilayaan yaga laftoodu waa garanayeen kufriga iyo gaalnimada ay la yimaadeen iyo nebiyadaa ay laayeen yada lafteedu sabab bay leedahay daalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun marka waxaa laga tilmaamayaa ciqaabtaa lagu ciqaabay gaalnimada iyo nebiyolaynta ayaa u sabab ahayd nebiyolaynta iyo gaalnimadaana waxa u sabab ahayd inay cisyaankiiyo xadgudubka caadaysteen oo caado ka yeesheen oo qofku hadduu dembiga iyo xadgudubka caado ka yeesho halis wuxuu u yahay marka dambena inuu gaalnimada ku dhaco waatay ahlucilmigu yidhaahdaan almacaasi bariidulkufri macaasidu waa dhambaalkii gaalnimada ka soo horreeyey gaalnimadu markay ruuxa u imanayso dee warqad bay soo diranaysaa dhambaal baa ka soo horreeya dhambaalkaa ka soo horreeya wuxuu noqonayaa dembiga iyo xadgudubkuu noqonaya sida warqaddaa iyo dhambaalkaa loo qaabilaa la eegaya haddii dhambaalkii si fiican loo qaabilo oo dembigii iyo xadgudubkii laga caado yeesho oo kabaa'irtii la caadaysto marka dambena gaalnimadii weyneed inay timaaddo waa suurtoobi kartaa waddada yari waddada weyn ayay kugu riddaa markaa sidaas ayaa loo kala sababay mufasiriinta qaarkood sida jalaalaynkaoo kale wuxuu odhanayaa daalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun daalikada dambe wuxuu odhanayaa waa ta'kiid wuxuu tilmaamayaa wuxuu tilmaamayaa cuquubada iyo dulliga iyo cadhada ilaahay intaba waxa sababay gaalnimada iyo nebiyolaynta iyo cisyaanka iyo xadgudubka markaa sabab waaxid inay tahay oo kalu ka dhigaya laakiin sida fiicani waxay tahay inay tahay cillatul cillo ay tahay oo midna waa cilladii keensatay cuquubadaas midna waa cillatul cilla oo shayga markaas sii sababay inay gaalnimadu timaadaana waa in kabaa'irtii iyo dembiyadii waaweynaa laga caado yeeshay taas yadaabaa sababtay saas aawadeed bay culammadu waxay yidhaahdeen qof ka caadaysta dembiyada waaweyn oo ka caado yeesho daa'ima halis wuxuu u yahay inuu gaaloobo ama khaatima xumaysto waa looga baqaa yaa dad fara badan oo markaa waxa weeye ka caado yeeshay dembiyadaa xunxun waxay ku dambeeyeen khaatimo xun saas aawadeed culammadu waxay yidhaahdaan ribada cunitaankeedoo kale ruuxa ka caado yeeshaa wuxuu markaa looga baqaa khaatimo xumo inuu ku dhinto khaatimo xumo inuu ku dhinto dadka qaarkood baa markay sakaraadayeen lays yidhi shahaadada u laqima markaasaa mar kasta oo la yidhaahdo laa ilaaha ila allahu la xasuusiyaba hees buu saaraa yaa wuxuu ku jawaabaa hees qalbigii maxaa buuxiyey hees baa buuxisay naftii markaa ay daciiftee taag darrayso ee xaaladdaa cidhiidhiga ay gaadho dee wixii markaa waxa weeye qalbiga ku sugnaa ayuu qalbigu soo tufayaa qaar kale waxaa la sheegayaa inay ku jawaabeen mar kastoo shahaadada lays yidhaahdo u laqima cayda ilaahay ay caayayaan ama rasuulkiisa caayayaan siday sidii u samaynayeen baa naftu kaga dhacday innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun marka ruuxu inuu khayrka daa'imo oo khayrka la yimaado oo uu iska ilaaliyo markaa xumaanta iyo dembiyada inuu ka caado yeesho oo haddayba dhacdo dembi inuu ku dhaco degdeg uga toobad keeno waajibku waa sidaas weeye wa tuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun ilaa bixablin min allahi wa xablin min annaas maxaa looga jeedaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen bixablin min allah waxaa loo jeedaa inay soo islaamaan bixablin min annaasna waxaa looga jeedaa inay dimme iyo cahdi yeeshaan oo ay jizyada markaa bixiyaan oo muslimiinta magan u noqdaan oo ku hoos noolaadaan dulligii kama wada qaadayso laakiin waxay ka badbaadayaan layntii la laynaayey ee lala jihaadayay ka badbaadayaan xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saakhiruun taas bay ka badbaadayaan culammada qaarkoodna labadaba waxay ku fasireen in laga tilmaamayo dimmatullaahi wa dimmatu lmuslimiin waa ballankii ilaahay iyo ballankii muslimiinta waa inay markaa aqbalaan inay jizyada bixiyaan oo muslimiinta ku hoos noolaadaan oo xukumka islaamku ku dareero marka taas ayaa looga jeedaa allah wuxuu idhi duribat calayhim adillatu korkooda waxaa laga yeelay yuhuudda korkooda adillatu dulli ayaa laga yeelay aynamaa huqifuu meel kastoo laga helaba huqifuu bimacnaa wujiduu meel kastoo laga helaba ay dalluu waa dulloobayaan aynamaa shardiyadaas jawaabteedu waxay noqonaysaa dalluu ama qulibuu waxaana daalli u ah jumlada hore ilaa bixablin min allaahi wa xablin min annaas waxaa dulligaasi korkooda ku sugnaanaya ilaa bixablin min allah xaalay haystaan mooyaane ama ku sugnaadeen xadhiga ay ku sugnaadeen xaalkaa mooyaane xaal walba waa ku sugnaanayaa dulligaasi xadhigaasoo min allaahi xagga ilaahay ka ahaaday waxaa loo jeedaa cahdi iyo ballan culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen taasi dulligii ka qaadi mayso oo kollayba dulligii korkooda waa ku sugan yahay marka waxa fiican istisnaaga in inqitaac laga dhigo waana sida zajaaj iyo farra iyo mufasiriin kale marka ay mareen oo waxay yidhaahdeen ee istisnaaga inqitaac in laga tilmaamayaa fiican waayo suuratulbaqara markii laynoogu sheegayo istisnaha lama raacin ilaahayna wuxuu uhi waduribat calayhim adillatu walmaskanatu wabaa'uu bigadabin min allah dalika biannahum kaanuu yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna annabiyiina bigayri alxaq dalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun marka maadaama mawdica kaleba istisnaha aan la raacin dulligana aynay qaadayn inay heshiis yeeshaan oo ay cahdi markaa yeeshaan oo ay magan noqdaan oo ay gibirkii bixiyaan oo gibirka laftiisa dulli ay ku bixinayaan oo ilaahay uu yidhi xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saakhiruun iyagoo dullaysan dee dulligii inaan laga reebayn bay u eg tahay shayga la soo reebihii kama midha kii laga soo reebaayey waxaa laga soo reebaya waxay noqonaysaa unin dee in markaa la nabadgeliyo dilkii la dili lahaa ayuunbaa laga soo reebayaa taasay ka badbaadayaan taa macnaheedu waxay noqonaysaa ilaa bixablin ay laakina ictisaamahum ha yeeshee qabsashadooda ay qabsadaan bixablin xadhiga ay qabsadaan xadhiggaasoo min allaahi xagga ilaahay ka ahaaday wa xablin iyo xadhigoo min annaasi xagga dadka ka ahaaday wa cahdi inay yeeshaane ay yunjiihim min alqatli dilka iyo waxa la midka ayuu ka badbaadinaya wabaa'u waa noqdeen marlayba biqadabin cadhay la noqdeen cadhadaasoo min allaahi xagga ilaahay ka ahaato rabbi u cadhooday waduribat waxaa laga yeelay calayhim korkooda almaskanatu miskiinnimaa laga yeelay oo faqiirnima ayaa laga yeelo qalbigay caydh ka yihiin daalika biannahum kaanuu yakfuruuna biaayaati illaah daalika madkuurkaa la soo sheegay kaa la soo sheegay wuxuu noqonayaa saddex umuurood in dulli korkooda laga yeelay inay cadho ilaahay la noqdeen in miskiinnimo korkooda laga yeelay marka madkuur buu u noqonayaa ishaaradu u noqonaysa oo la tilmaamaya shaygaa madkuurkee la soo sheegayna hoosta saddex umuurood buu ka yahay biannahum kaanuu yakfuruuna biaayaati illaah ay xaasilun ama waaqicun wuxuu ku dhacay ama ku xasilay sababtayna iyagu ahaadeen yakfuruuna qaar ka gaaloobaya biaayaati illaahi aayadaha ilaahay ka gaaloobaya bimacnaa ka gaaloobay oo waxaa mudaarica laynoogu sheegayaa inay nebiyadii laynayaan iyo inay aayaadki ilaahay ka kufrinayaan caadadooduba inay sidaas tahay iyo inay ahaadeen wayaqtuluuna qaar laynaya ay ahaadeen alambiyaaa nebiyada laynaya oo dee yuhuudda wakhtigan joogtay markii nebi maxamed la soo diray sala allahu alayh wasalam kuwii nebiyada laayey ma aha ilaa qarniyo horaa nebiyada la laayey maxaa iyaga loogu nisbaynaya inay nebiyada laayeen jawaabtu waxay tahay waxa laayey waalidadoodii hore iyo awoowayaashoodii horaa laayey laakiin iyaga laftoodu maadaamay ku faraxsanaayeen oo arrinkaa ay ka raalli ahaayeen oo nebi maxamedna ayba isku dayayeen inay dilaan ay u suurogeli weyday dee inay nebiyadii laynayaan saasaa loogu tilmaamay ila waa isku dayeen nebiga sala allahu alayh wasalam inay dilaane way u suurogeli weyday maray sixraan oo markaa waxa weeye sixir u qabtaan maray waxa weeye sun markaa raashin ugu daraan maray waxa weeye markaa inay gacanba ku dilaan isku dayaan maray waxa weeye la dagaalamaan yacni waxa weeye si walba waa isugu dayeen laakiin uma suurogelin wayaqtuluunaya inay ahaayeen qaar laynaya al ambiyaa'a nebiyada laynaya bikayri xaqin waxay nebiyada laynayeen oo dilayeen xaalay mubdilin yihiin oo xaq darre ku dheehan yihiin multabisiina bikayri xaq oo markay laynayaan ay garanayeen inay gardaran yihiin sidaa ay garanayeen nebiyaduna xaq ku taagan yihiin iyaguna ay gardaran yihiin sidaa ay garanayeen daalika kaas oo inay aayaadka ilaahay ka kufriyaan nebiyadana laayaan labada arrin bay u dhacaysaa bimaa casaw wuxuu ku dhacay bisababi cisyaanihim wuxuu ku dhacay cisyaankooda daraaddii buu ku dhacay ay rabbi caasiyeen rasuulladiisana caasiyeen wa kaanuu i ahaanshahay ahaadeen yactaduuna qaar xadgudbaya ay ahaadeen laysuu sawaa'a laysuu sawaa'a may ahaanin qaar siman ma aha ahlu kitaabku min ahli lkitaabi ummatun qaa'imatun yatluuna aayaati illaah min ahli lkitaabi ahlu kitaabka waxaa ka mid ahaaday ummatun ummad ummaddaasoo qaa'imatun yacni ku toosan shareecada oo diinta ku qumman ayaa ka mid a ama qaa'imatun taagan oo cibaado iyo salaad u taagan waxay taagnaayeen yatluuna xaalay akhrinayaan aayaati illaahi aayadaha ilaahay ay akhrinayaan waxay akhrinayeen aayadaha ilaahay aanaa'a alleyli saacadaha habeenkii ayay akhrinayeen waxay akhrinayeen wa hum yasjuduun walxaal hum yagu yasjuduun ay sujuudayaan ayay akhrinayeen ama waxay taacada u taagnaayeen oo qaa'imatun laga xaaleeyo damiirka markaa ku qarsoon waxay taagnaayeen wa hum yasjuduun walxaal hum yagu yasjuduuna ay sujuudayaan bay taacada ilaahay ku taagnaayeen oo ku qumanaayeen ama istiinaaf laga dhigo jumlo cusub laga dhigo oo culammada qaarkood yatluuna iyo hum yasjuduun labadaba waxay ka dhigayaan jumlo cusub yu'minuuna way rumaynayeen billaahi ilaahay bay rumaynayeen walyowmi alaakhiri maalinta dambaysa ee aan maalini ka dambayn waa yowmu alqiyaame ayay rumaynayeen wa ya'muruuna waxay amrayeen bilmacruufi waxa wanaagsan ee shareecadu amartay ayay amrayeen wayanhawna waxay reebayeen canilmunkari xumaantay reebayeen shareecadu diidday wa yusaaricuuna waa u degdegayeen fi lkhayraati khayraadkay u degdegayeen wa ulaa'ika kuwaasi min alsaalixiin kuwa wan wanaagsan bay ka mid ahaadeen wamaa yafcaluu wax kastay sameeyaanoo min khayrin khayr ah falan yukfaruuh lagama qarinayo oo lagama qadinayo ee waa laga abaalmarinaya wallaahu ilaahay caliimun waa mid u aqoon badan bilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqanaya ilaahay waa mid u aqoon badan inuu u aqoon badan yahayna waxa ka laasimaya inuu ka jasaynayo oo ka abaalmarinayo aayaddan waxaa la soo wariyey sabab baa la soo wariyey oy nebigu sala allahu alayh wasalam salaad cisho dib dhigay oo goor dambe uu salaaddii cisho tukaday yacni saxaabadii hore uguma soo bixin salaaddiina hore uma tukan saxaabaduna waxay sugayeen in goorta nebigu u yimaado sala allahu calayhi wasalam bay sugayeen markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi yacni idinka ayaa saacaddan ilaahay xusaya markaasaa waxaa soo degtay aayaddan yacni ummadihii kale wakhtigan ilaahay may xusayn dabeedna aayaddan baa soo degtay laysuu sawaa'a min ahli lkitaabi ummatun qaa'imatun yatluuna aayaati illaahi aanaa'a alleyli wahum yasjuduun xadiiska culamada qaarkood waa quweeyeenoo waa taxsiiniyeen sabab nusuulnimo sariix kuma aha laakiin nowcan maa waxa weeye waa ixtimaali karaa sabab nusuulnimo waayo wa nasalat ama wa anzala allaahu wow baa laysugu cadfay wow ayaa la keenay marka sabab nusuulnimo sariix kuma aha sabab kale waa la soo wariyo koox ahlu kitaabka ka midoo islaamtay inay ku soo degtay aayaddu cabdullaahi ibnu salaam iyo saxaabo kaloo la mida laakiin sabab nusuulka sidaa sheegaya isagu waa daciifo sanadkiisu qawi ma aho ma asixin ilaahay wuxuu inoo sheegayaa ahlu kitaabku inaynay martabo keliya ku wada sugnayn qaar wanaagsan iyo qaar xunba waa leeyihiin aayaddii horena waa ku soo aragnay minhum almu'minuuna wa akfaruhum alfaasiquun ahlu kitaabka mu'miniin baa ka mid ah oo bacdigood waa mu'miniin laakiin badankoodu waa faasiqiin daacada ilaahay ka baxay kuwii haddaba mu'miniinta ahaa baa la ammaanayaa oo ilaahay wuxuu ku ammaanayaa inay daacada ku qumman yihiin ama inay cibaado u taagan yihiin inay qur'aanka akhrinayaan oo aayaadka ilaahay akhrinayaan saacadaha habeenkii inay ilaahay u sujuudayaan culammada qaarkood sujuudda waxay ku fasireen bimacna asalaah oo waxay dhahaan waa min baabi itlaaqi iljuz'i wa iraadati alkulli yacnii qayb ka mida salaaddii baa la sheego sujuudda ah waxaana loo jeedaa salaad oo dhan ayaa loo jeedaa marka wahum yasjuduun marka lagu fasiro wahum yusalluun yaga oo tukanaya dee in laga xaaleeyo yatluuna faacilkeeda baabu damiirka in laga xaaleeyo ishkaal markaa ma leh laakiin haddii sujuudda lagu fasiro sujuuddii khaaska ahayd oo aan salaad oo dhan lagu fasirin waxaa macnuhu noqonaya waxay akhrinayaan aayadaha ilaahay wa hum yasjuduun walxaal hum yagu yasjuduun ay sujuudsan yihiin ayay akhrinayaan marka taas waxay noqonaysaa laba siyood baa loo xallinayaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen sida samiinulxalabiba uu ku sheegaayo kitaabkiisa addurru lmasuun waxaa lagu xambaarayaa sharaa'icdii hore inay bannaanayd sujuudda in qur'aan lagu akhriyo ilaa innaga shareecadeenna waa laynaga reebay in sujuudda iyo rukuucda gudahooda in qur'aan la akhriyo waa laynaga reebay marka waxaa lagu xambaarayaa buu yidhi in iyaga ay u bannaanayd oo aan iyaga laga reebin wejiga labaad ee soo arooraya wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo xaaladu waxay noqonaysaa xaala manwiya oo markanay aayaadka ilaahay akhrinayaan dee ma sujuudsana laakiin waxay niyaysan yihiin inay sujuudaanna waa niyaysan yihiin marka labadaa weji ayaa lagu xallinayaa haddii kale waxay noqonaysaa in la yidhaahdo qaa'imatun ayaa laga xaalaynayaa ama ummatun baa laga xaalaynayaa waayo ummatun waa la sifeeyey mar haddii la sifeeyey wax waa laga xaalayn karaa ama la yidhahdo waa istiinaad waxay rumaynayaan ilaahay iyo maalinta dambe waa maalintaan maalini ka dambayn alyowmu alaakhir maxaa loo yidhi laa yowma bacdahu maalin ka dambaysaan jirin waa maalintii ugu dambaysay sidaas aawadeed baa alyowmu alaakhir loogu magacaabay qiyaamaday rumaynayaan qiyaamada in la rumeeyaana waxay ka mid tahay arkaanta iimaankay ka mid tahay ee lixda ah rumaynta qiyaamada la rumaynayaana waxay keensanaysaa in la ictiqaadiyo khalaa'iqdoo dhan in la soo saarayo maalintaas arwaaxdoo keliya aynay ahayn waxa la soo saarayaa ee jidharka iyo nafahaba in la soo saaro iyagoo isla socda in la xisaabayo maa bacda almowt waxa dhacayoo dhan culammadu waxay yidhaahdeen waxay soo gelaysaa yowmul aakhir sida shaykhulislaam ibnu taymiyaba ku sheego kitaabkiisa la yidhaahdo alcaqiidat alwaasitiya waxaa la wixii dhacaya maa bacda almowt hadday su-aasha qabriga tahay hadday cadaabulqabri tahay hadday naciimulqabri tahay hadday soo saarista tahay hadday tahay kayfiyada loo soo saarayo hadday tahay nafakhaadka la afuufayo hadday tahay kayfiyadda dadka lagu soo saarayo inay qaaqaawan yihiin hadday tahay jidka siraadee la marinayo bannaanka qiyaamadae la tubnaanayo dhulka oo siman qorraxdoo la soo dhowaynayo dhididka la shuxayo jannada iyo naarta waxaa laynooga sheegay kullu daalika waxay soo gelayaan iimaanka yowmul aakhirka la rumaynayay soo gelayaan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa wax kastoo khayr ah oo dadku ay sameeyaan in laga abaalmarinayaan laga qarinayn kafara waxay qaadataa hal mafcuul bay qaadataa haddana mawdican waxa la siiyey labo mid waxa laga dhigay naa'ib faacil ilaa muqayaru siiqa ficilka laga dhigaya midna toos bay u qaadato waa damiirka haada dee hal mafcuul baa inay qaadan jirtay culammada mufasiriintu waxay yidhaahdeen waxa la tadmiiniyo oo la cabsiiyey eraygan xirmaanka macnihiisii marka falan yukfaruuh bimacnaa falan yuxramuuh lagama xirmaaninayo lagama qadinayo sawaabkoodii iyo abaalmarintoodiie waa laga abaalmarinayaabaa macnuhu u dhacaya waayo afcaalu lmanci waalxirmaan iyo afcaalu lcataa waxay qaadataa laba mafcuul afcaasha sheegaya wax bixinta deeqda wax lagu deeqo aataa iyo actaa iyo iyo afcaasha sheegaya qadinta wax la qadiyo oo cid wax la siin waayo sida xarama waxay qaataan min laba mafcuul saas aawadee xadiiska ku soo arooray man xurima khayrahaa faqad xurim ee ku saabsan ramadaanta ku saabsan man xurima khayrahaa kii laga qadiyaa khayrka bisha ramadaan faqad xurim yacnii khayr waa laga qadiyey man xurima khayruhaa in la yidhaahdo ma aha dadka qaarkood sida carabadooda ku dhacdo ay akhriyaan man xurima khayruhaa oo naa'ib faacilkii ay ka dhigaan waa qalad ee sax ma aha waayo afcaasha xirmaanka sheegaysa qadinta cid la qadiyo waxay qaadataa lama mafcuul man xurima khayraha weeyi allah wuxuu yidhi laysuu sawaa'a ma aha qaar siman ahlu kitaabku sawaa'an asalkeedu wuxuu ahaa masdar buu ahaa sidaas aawadeed baa loo jamcin waayey ee sawaa'an keliya loo yidhi wanacatuu bimasdarin kasiira faltasamuu alifraada waltadkiira maadaama masdar ay ahayd yacnii midhnimaa loo laasimaa inay mufradka ahaato lamana tasniyeeyo lamana jamciyo laysuu sawaa'an ay mustawiina qaar siman ma aha jumladii halkaasay ku egto waqfi taam ah oo dhammaystiran waa jumlo cusub hadalka dambe sidaas aawadeed waxaa kugu qoran qalaa baa kugu qoran qalaa waa maxay waa alwaqfu awlaa in laysku taago ayaa mudnaansho badan min ahlilkitaabi ahlu kitaabka waxaa ka mid ahaaday ummatun ummad ummaddaasoo qaa'imatun ay mustaqiimatun toosanoo taacada ilaahay ku toosan ama qaa'imatun taagan habeenkiioo cibaado u taagan ummaddaasoo yatluuna sifo labaad inaad ka dhigtiyo inaad xaalaysaaba kuu bannaan ummo ka xaalaysaya iyo qaa'ima damiirka ku qarsoon ka xaalaysaya jaaza wajaaza weye waxay taaca iyo cibaado u taagayn yatluuna xaalay akhrinayaan aayaatillaahi aayadaha ilaahay ay akhrinayaan aanaa'a alleyli saacadaha habeenkii ay akhrinayaan aayadaha ilaahay aanaa' waa jamac marka waxaa laga tilmaamayaa saacadihii habeenka oo inan ama inyun ayaa markaa la jamciyey ama inwun sida jirwun ajraa iyo sida nixyun anxaa iyo sida mican amcaa mufradkeedu waxay yidhaahdeen afar siyoodoo kala duwan buu ku yimi marka aanaa waa jamac saacadaha habeenka gudahooda ayay akhrinayaan aayadaha ilaahay halkaa waxaa laga qaadanaya inay fiican tahay habeenkii wax ka mida in la tukado qur'aankana la akhriyaa inay fiican taha laga qaadanaya waxay taaca u taagan yihiin wa hum yasjuduun ama waxay aayaadka ilaahay akhrinayaan wa hum yasjuduun ama istiinaaf baa laga dhigo jumlo cusub tan dambe istiinaaf ka dhigo yu'minuuna waa rumaynayaan billaahi ilaahay bay rumaynayaan walyowmi alaakhiri maalinta dambaysa ee aan maalini ka dambayn bay rumaynayaan wa ya'muruuna waxay amrayaan bilmacruufi waxa wanaagsan bay amrayaan wayanhawna waxay reebayaan canilmunkari waxa shareecadu diidday reebayaan wa yusaaricuuna waa degdegayaanoo waa u dheeraynayaan filkhayraati khayraadkay u dheeraynayaan khayrka in loo dheereeyo noocuu doonaba ha noqdee waa shay maxmuud oo fiican weeye laa tusawif camala alkhayri ilaa hadin lacalla hadan ya'tii wa anta faqiidu camalka khayrka berri dib ha ugu dhigin waxaa laga yaabaa berri inay timaaddo iyadoo adiga lagu waayey oo berri inaad gaadhi doonto ma ogid ee dib ha u dhigin waxay yidhahdeen hubka shaydaanku adeegsado waxa ugu badan attaswiif markuu qofku is yidhahdo camal khayra samee shaydaanku wuxuu ku odhanayaa dib baad ka samayn doontaa ee horta waxaan kale iska qabo shaydaankuna ruuxaasi khayr inaannu la iman ama dembi uu ku rido ayuu markaa kula dadaalaya waxay dhahan marka hore wuxuu kula dadaa gaalnimada wuxuu la doonaa qofku inay inuu gaalnimo la yimaado marka hore la doonaa hadduu gaalnimadii ku kari waayo wuxuu isku dayaa inuu markaa ku rido bidco ku rido bidcadii hadduu ku kari waayo wuxuu isku dayaa dembi kabaa'ira inuu ku rido dembiga kabaa'irtaana hadduu ku kari waayo wuxuu isku dayaa dembi sakiiro oo yar inuu ku rido taana hadduu ku kari waayo wuxuu isku dayaa shay mubaaxa inuu ku mashquuliyo oo shayga daacadaa kaga mashquuliyo si aanu khayr ula iman shay iska mubaaxa inuu ku mashquuliyo wakhtiga kaga rido taana hadduu ku kari waayo camalkii khayrkee fadliga badnaa ayuu ka celiyaayo camal khayr oo laga fadli badan yahay ayuu u leexiye war ka kale samee waa imise meelood marka waxa weeye wuxuu doonayaa qofkaasi wanaag inaanu la iman hadduu si kale markaa wanaaggii ka salbi waayo waxa fadliga badan buu ka leexinayaayo shayga laga fadli badan yuhuu u leexinaya si aan ajarkiisa iyo khayrkiisu u badan wa ulaa'ika min alsaalixiin kuwa sifadaa la soo sheegay lihii kuwa wanwanaagsan ee saalixiintay ka mid ahaadeen allahuma ajcalna min alsaalixiin wamaa yafcaluu wax kastay sameeyaan maadu waa shardiyo oo min khayrin khayra ah falan yukfaruuhu laga qarin maayo lagama qadinayo labadii macnaba oo wada gudanaysaa markaa la yidhaahdo waa tadmiin lagamana qarinayo lagamana qadinayo ee hawaabkii oo dhammaystiran baa la siinayaa wallaahu ilaahay caliimun waa mid u aqoon badan bilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqanaya waa mid u aqoon badan ina aladiina kafaruu lan tughniya canhum amwaaluhum ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay lan tugniya canhum kama daafacayso kama anfacayso xaggooda amwaaluhum xoolahoodu walaa awlaaduhum iyo ubadkoodu toonna kama daafacayaan min allaahi xagga ilaahay shay-an waxba kama daafacayaan wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari naarta asxaabteeda weeye waa kuwa naarta gelaya naarta ku daa'imaya hum iyagu fiiha naarta gudaheeda yihiin khaaliduuna qaar ku waaraya ay yihiin ilaahay wuxuu inoo sheegayaa kuwa gaaloobay inaan waxba u taraynin xoolahooda iyo ubadkoodu toonna inaan waxba u tarayn waxaase loo jeedaa wax wax u tarayaa ma jiro oo iyaga khusuuskoodoo keliya aan wax u tarayn muraadku ma aha ee culammadu waxay yidhaahdeen bacdulmufasiriin lan tugniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum waxaa loo jeedaa walaa khayruhum kuwaa kayrkoodna waxba u tari maayaan min allaahi shay-a ee labadan maxaa loo gaar yeelay waxaa lagu yaqaannay ifka ama adduunyada ruuxu hadduu shiddo iyo dhibaato ku dhaco waxa wax u taraa waxa ugu horreeyaa waxay ahaayeen ama ubadkiisa ama xoolihiisa wixii kaloo dhammi waa ka dambeeyaan marka labadii ugu horraynayay dhibaatooyinka adduunyada in la yskaga daafaco oo ay wax ka taraan labadii ugu horraynayay horyaalka ahaa mar haddii la yidhi waxba u tari maayaan qaar kalena inaanay waxba u taraynin waa la yska garanaya marka waxaa loo jeedaa wax wax u taraya oo daafacaya ama cadaab ka badbaadinaya ma jiro aghnaa yugni waxaa laga keenay min alghanaa'i baa laga keeno oo ghanaa' asal ahaan waxaa la yidhahdaa nafciga ama waxtarkaa la yidhaahdaa wadaadkii shinqiidiga ahaa waa kii yidhi wa diddu faqrin ka ilan wa ka saxaab annafcu waalmutribu aydan ka kitaab yacnii wuxuu yidhi faqri erayga kullidiga ah ka ilan wa ka saxaab ka ilan ilan buu la wasni yahay ghaninimada waxaa loo dabdiyaa ghinan baa la yidhahaa haynku waa hoos dhigan yahi wa ka saxaab annafcu waxtarkana wuxuu la wasni yahay saxaab buu la wasni yaho waa hanaa hanaa iyo saxaab waa isku wasni wuxuu sheegayaa maaddadan sida loo dabdinaayo ee masaadirteedu u kala duwan tahay ayuu doonayaa labada bayd inuu ku tilmaamo wa diddu faqrin ka ilan wa ka saxaab annafcu waalmutribu aydan ka kitaab heestana waxa weeye kitaab buu la wasni yahay talow wax kale muu ku cabbiro haa hadda wasnigunbuu uga jeedaa oo ghinaa heesta markaa weeye xagga wasniga ghinaa iyo kitaab waa isku wasni buu u jeedaa waa dabdu kelima ayuu ka tilmaamaya dabdu kelima ayuu ka tilmaamaya wa kafatan iqaamatun wa kahuna jamcun liqunyatin lima bihi alghina wuxuu uhi wa kafatan iqaamatun fatan waxaa la wasniya buu ihi iqaamo iqaamadu waa maxay waa sugnaansho waa haniya yaghnaa hanan hanan iyo fatan waa isku wasni kaan lam taghna bilamsi taa iqaamada looga jeedo ee halkaana ku soo aroortay wasnigeedu waa fatan wa ka huna hunaa waxaa la wasniya jamcun ligunyatin lima bihi alghina yacni waxa weeye waxa markaa lagu deeqtoomo ama la haysto ee haninimadu ku xasisho jamaceeda waxaa lagu jamciyaa hunan oo hunaa bay la wasni tahay waa jamcu gunya marka maaddadu waxay ku fadhidaa marka hore lan tugniya bimacnaa lan tanfaca ila waynaga nidhi waxa weeye ghanaagu waa nafcigee laakiin culammadu waxay ku fasiraan in badanoo ka midi lan tadfaca waayo hadday ka daafacaan way anfaceen waa macnihii ka laasimayey marka xoolahoodu waxba anfici maayaan waxbana ka daafici maayaan iyo ubadkoodu toonna cadaabka ilaahay waxba ka daafici maayaan shay an waxaa looga jeedaa ay ighnaa'an oo halkii mafcuulka mutlaqa ahaa baa la dejiyey ashyaabaa masdarka ka naa'ib noqota culammada qaarkood ay gaadhsiiyeen dhowr iyo toban weyn ay gaadhsiiyeen oo ay yidhaahdeen mid waliba waxay ka naa'ib noqotaa masderka marka shay an waa ka mid ashyaada ka naa'ib noqda allah wuxuu uhi ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay lan tugniya canhum kama anfacayso kama daafacayso xaggooda amwaaluhum xoolahoodu walaa awlaaduhum iyo ubadkoodu toonna min allaahi xagga ilaahay bimacnaa cadaabka ilaahay ka daafici maayaan shay-an waxba ay ighnaa'an yacni anficid kama anfacayaan ama kama daafacayaan wa ulaa'ika kuwa sifada la soo sheegay lih waa kuwa kufaarta ahee asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye mar haddii la yidhi naarta asxaabteedii weeye inay naarta ku daa'imayaan waa laga garta waayo shay cidda u saaxiibka ahi waxay noqotaa dee cid markaa joogto ugu sugan oo suxbadu waxay noqotaa suxba daa'ima ayay haaliban noqotaa alale suxbada nebi moxamed sala allahu alayh wasallam lala saaxiibay iyadu waxay ku sugnaataa adnaa shay ilbidhiqsay xataa ku sugnaataa ee zaman badan markaa nebiga in la laazimay looma shardiyo saas aawadeed bay culammada qaarkood yidhaahdaan cid kastoo cid ee saaxib u ahi waa laasimtay yacni markaa laakiin nebi moxamed sala allahu alayh wasalam cidda markaa saaxib u noqotay waxay suxbadoodu ku sugnaatay yacnii qadarka ugu yar bay ku sugnaan kartaa oo man laqiya nabiya sala allahu alayh wasalam mu'minan bihi wamaata cala aliimaan waatay culammadu ku tacriifiyeen hum iyagu fiiha khaaliduun naartaa gudaheeday ku waarayaan mahalu maa yunfiquuna fii hadihi alxayaati addunya ka mahali riix mahalu maa yunfiquuna kay baxsanayaan tusaalihiisa ay yunfiquunahu fii haadihi alxayaati addunyaa noloshan tan ahee adduunyada ah gudaheeda ku baxsanayaan ka mahali riixin ay ka mahali muhlaki riixin waxay la mid ahaatay sidii wax markaa dabayli ay halaagtoo kale ayay la mid ahaatay oo muhlak la qadaro ama xagga hore infaaq la qadaro mahalu maa yunfiquuna ay mahalu infaaqi maa yunfiquuna baxsashada kii ay baxsanayeen tusaalihiisu fii haadihi alxayaati addunyaa noloshan adduunyo gudaheeda ay ku baxsanayeen ka mahali riixin ay ka mahali ihlaaki riix halaagista dabayli wax halaagto ayuu la mid yahy ama ihlaakba xagga hore la qadaroo la yidhaahdo mahalu ihlaaki maa yunfiquuna waxay baxsanayaan baabbi'inta la baabbi'inayo tusaalaheedu waxay la mid tahay fii haadihi alxayaati addunyaa noloshan adduunyo gudaheeda ay ku baxsanayaan ka mahali riixin ay ka mahali ihlaaki riixin dabayli halaagistay halaagtoo kalay la mid tahay fiihaa sirun dabayshaasoo fiihaa sirun ay ku sugan tahay qabow aad u darani ku sugan yihi culamada qaar waxay ku fasireen siriga in loo jeedo bardun shadiid waana sida ibnu cabbaas laga soo wariye kaas qow labaadna waxaa lagu fasiray sirun in la yidhaahdo waxaa loo jeedaa xarun shadiid baa loo jeedaa waana sida laga soo wariyey taabiciinta qaarkood inay ku fasireen labada macno waa isu tegayaan bay culammada qaarkood yidhaahdeen oo ibnu kasiir kuba wuxuu odhanayaa isma diidayaan labada macne hadda macno ahaan waxaad mooddaa iskuliddi inay yihiin sirri qarna waxay ku fasireen qabow aad u daran bacdina waxay ku fasireen kulka ayay ku fasireen ama dabka waxay markaa isugu tegayaan buu ibnu kasiirku odhanayaa beerta mid waliba waa gubaysaa oo sida marka hanfigu uu u gubo yacni kulku siduu beerta u gubo oo u baabi'iyo ayaa qabowga aadka u darani hadduu beerta ku dhacana uu isaguna u gubaya u baabi'inaya qabowgaasaa gubaya dabayshaasoo fiihaa sirun qabow aad u darani uu ku sugan yahay dabayshaasoo asaabat haleeshay xarfa qawmin qolo beertooda haleeshay qoladaasoo dalamuu anfusahum nafahooda ku xadgudbay oo dulmiyey fa ahlakathu dabeedna ay halaagtay intay haleeshay dabeedna halaagtay oo baabbi'isay beertii wamaa dalamahum allaahu ilaahay ma dulmiyin oo wax dulmiya ilaahay uma geysanoo kuma xadgudbin walaakin anfusahum yadlimuun ha yeeshee nafahooday dulmiyeen oo ku xadgudbaye aayadda culammadu waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa dadka gaaladii adduunyada waxay ku baxsadeen ama istusnimaha u bixiyaan iyo in lagu ammaano iyo inay magac ku helaan amaba sadaqad ha uga jeedaan oo ha is yidhaahdaan ajar ah ku hesheen ila gaalada qaarkood baa ictiqaadsan ilaahay inuu jiro camallada qaarkoodna laga yaabo inay u samaynayaan ajar inay helaan kay doonaanba ha u bixiyaane wuxuu noqonayaa camal ah inay ajar ka helin oo waxay noqonaysaa wax la baabbi'inayo waxaas waayo dee shardigii iimaanku ma yaallo camalkana waxa lagu aqbalaayo waxa u shardiya iimaan mar labaadkana ilaahay dartii waa in loo bixiyaa mar saddexaadkana waa inuu shareecada wuxuu waafaqsan yahay markaa shuruudihii camalka saalixa lagu aqbalayay mar haddaanu meesha oolin oo iimaankii oo asalka ahaaba aan la haynin dee camalkaasi maqbuul noqon maayo wa qadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuura wixii camale gaala ay samaysay waxaa laga yeelayaa sidii boodh la firdhiyey oo kale aakhiro wax anfacaya ma aha ajarna ku heli maayaan waxaa kaloo laynooga digayaa waxa la baxsanayo in ikhlaas la'aan lagu bixiyo niyo ilaahay dartii ah iyadaan lala imanin waa inaan la bixin ee waxa la sadaqadaysanaya ama la bixinayo waa in liajlilah loo bixiya ilaahay dartii ikhlaas waa inay ka noqotaa oo niyo saafiya lagu bixiyaa aan istusnimo iyo wax kale kutoonna ku jirin allah wuxuu idhi maalu maa yunfiquuna mahalu maa kii tusaalihiisa yunfiquuna ay yunfiquunahu ay baxsanayaan gaaladu ay baxsanayaan waayo gaalada aayaddii hore lagaga soo warramay fii haadihi alxayaati addunyaa tan gudaheeda ay ku baxsanayaan oo nolosha adduunya ah ka mahali riixin ay ka mahali muhlaki riixin dabayli waxay halaagtay buu la tusaale ahaaday ama la yidhaahdo wejiga labaad ee culammada qaarkood ay sheegeen yacnii kii halaagga la halaagayo tusaalihiis ay ku baxsadeen noloshan tan ah ee adduunyo gudaheeda ay ku baxsadeen ka mahali riixin ay ka mahali ihlaaki riixin dabayl markaa baabbi'inteed buu la mid ahaaday baabbi'inta waxaa la baabbi'inayaa ay baxsadeen dabayl baabbi'inteed bay la mid ahaatay dabayshaasoo fiihaa sirun ay ku sugan tahay qabow aad u darani ku sugan yahay oo gabadana ah dabayshaasoo asaabat haleeshay dabayshaa laga sifaynaya waa sifo labaad xarfa qawmin qolo beertood haleeshay qoladaasoo qowmkaa laga sifaynayaa dalamuu anfusahum nafahooda dulmiyo ku tacadiyo ku xadgudbay fa ahlakathu intay haleeshay fa ahlakathu halaagtay oo baabbi'isay beertii wamaa dalamahum allaahu ilaahay ma dulmiin oo kuma xadgudbin xaqay leeyihiinna kama nuqsaamin walaakin anfusahum yadlimuun ha yeeshee nafahooday dulmiyeen yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tattakhiduu bitaanatan min duunikum laa tattakhiduu ha yeelanina bitaanatan min duunikum yacnii bitaano bimacnaa saaxiib hoos hadda ha yeelanina bitaanada asal ahaan waxaa la yidhahdaa marada jidhka xigta ayaa la yidhaahdaa oo maryaha qaarkoodna dushaa laga gashadaa qaarna waa maryaha jidhka xiga sida sangalaydhka iyo waxa la midkaa marka waxaa lagu metelayaa ruuxa saaxiib hoosaadka laga dhigtayee sirta lagu qarsado ee aan waxba laga qarinin ayaa bitaanada la yidhaahdaa walaha bitaanatu fulaan hebel saaxiib hoosaadkiisu waa kaa waa ruuxa isku shushubtaanee hoos markaa wax isugu sheegaan kaasaa bitaanaa marka ha yeelanina bitaanatan bitaana ha yeelanina yacnii laa tattakhiduu bimacnaa laa tattakhiduuhum gaalada ha ka yeelina bitaanatan bitaano min duunikum yacnii mu'miniinta ka sokooda ha ka yeelanina markaa bitaana ha ka yeelanina ama bitaanadaasoo min duunikum idinka kayrkiin ahaatay aan mu'miniin ahayn laa ya'luunakum idinkama gaabinayaan alaa ya'luu waa gaabinta laa ya'luunakum idinkalama gaabinayaan khabaalan yacni fasaad ay idin kharribaan idinkalama gaabinayaan yani wax kasta oo kharribaad ah waa idinkula kacayaan khabaalka asal ahaan waa fasaadka wadduu waxay jeclaysteen gaaladu maa canidtum ay canatakum dhibtiinnay jeclaysteen inay idin dhibaan ayay jeclaysteen oo dhibaatootaan qad badad xaqiiqe e waa muuqatoo waa daahirtay oo waa soo bambaxday albaqdaa'u nacaybku ay idin necab yihiin min afwaahihim afafkoodu ka soo muuqdoo ka soo bambaxay wamaa tukhfii suduuruhum waxay qarsanayso ay waladii tukhfiihi kay qarsanayso suduuruhum laabahoodu qarsanaysee xumaan iyo xiqdi ah iyo uurxumo ah iyo nacayb ah akbaru ayaa ka weynaansha badan inta ka soo baxday qad bayanna xaqiiqe e waa caddaynay lakum idinkaannu idin caddaynay al aayaati aayadaha in kuntum haddaad tihiin tacqiluuna qaar markaa fahmayo weelaynaya haddaad tihiin yacni ay fattacidu ku cibro qaata aayaadkaasu ku wacdisooma haa antum idinku ulaa'i ayaa ulaa'i kuwaasow tuxibbuunahum waa jeceshiin oo munaada loo laqbeeyo ulaa'i inay tahay weji labaad waxay tahay in la yidhaahdo haa antum idinku ulaa'i kuwaasaad tihiin ishaaro loo laqbeeyo oo laga tilmaamayo yacni waxaad tihiin kuwaa sifadoodu noocaa tahay ama ulaa'i mawsuul loo laqbeeyoo la yidhaahdo haa antum idinku ulaa'i kuwii baad tihiin tuxibbuunahum yaga jeclaa silatulmawsuulkiina jumladaa tahay tuxibbuunahum yaga jeclaa walaa yuxibbuunakum waxaad jeclaydeen walaa yuxibbuunakum yagaan iyagu idin jeclayn wa tu'minuuna waa rumaynayseen bilkitaabi kullihi ama waxaa waxayna idin jeclayn wal xaal tu'minuuna aad rumaynaysaan oo xaal laga dhigo wa tu'minuuna bilkitaabi marka ishkaal baa imanaya ku saabsan jumlo mudaarica hadday tahay oo musbata hadday xaal dhacday maxaa wowga loo geliyey taana waxay yidhaahdeen ismiye inay taa lagu xambaarayaa antum baa la qadaraya marka culammada qaarkood waxay ahayn taqdiirka ta ka maran baa ka fiican oo ah in sifo laga dhigo wa tu'minuuna waa rumaynaysaan bilkitaabi kitaabkaa rumaysaan jinsiga kitaab kullihii dhammaantii waa rumaynaysaan kutubtii nebiyada lagu soo rogay oo dhan ee ilaahay soo dejiyey baa wada rumaynaysaan wa idaa laquukum markay idinla kulmaan qaaluu waxay odhanayaan aamannaa waa rumaynay afka ka odhanayaan waa kuwii munaafiqiinta ahaa wa idaa khalow markay isu gaar noqdaan cadduu calaykum alanaamila cadduu way qaniinayaan calaykum idinka korkiinnay u qaniinayaan ciilay idin ciishoonayaan alanaamila faraha caaradooda ayay qaniinayaan min alghaydi waxay la qaniinayaan cadho daraaddeed ay idin necab yihiin faraha isgoogoosanaya ciil intay ka qabaan qul waxaad tidhaahdaa muutuu dhinta bikaydikum cadhadiinna ku dhinta ina allaaha ilaahay caliimun waa u aqoon badan yahay bidaati suduur ay bilmudmaraati waxyaalaha qarsoon buu u cilmi badan yahay oo u aqoon badan yahay ee daati suduuri ama dawaati suduuri laabaha u saaxiibka ah ayuu rabbi u aqoon badan yahay in tamsaskum hadday idin taabato xasanatun wanaag wanaag adduunye haddaa heshaan haddaad nasri heshaan oo guulaysataan haddaad barwaaqe heshaan haddaad nabadgelye heshaan haddaad xoole heshaan yacnii wax kasta oo wanaagah oo idin haleelaa xasanada soo geliya tasu'hum way xumaato gelinaysaa way ka murugoonayaan wa in tusibkum hadday idin haleesho sayi'atun dhibaata hadday idin haleesho xumaato sayi'adu waa xasanada muqaabilkeedii sayi'atun xumaani hadday idin haleesho xumaanta waxaa loo jeedaa abaartii colaaddii in laydinka yaro gacan sarreeyo yacnii wax kasta oo dhib oo idinku dhacaa sayi'ada soo geliya yafraxuu bihaa way ku farxayaan wa in tasbiruu haddii aad sabirtaan wa tattaquu aa cabsootaan oo ilaahay ka baqataan laa yadurukum idindhibi maayo kayduhum dhagartoodu idindhibi mayso shay'an ay dararan dhibaato idindhibi mayso masderkii bay ka na'ib noqoto oo innaga sheegnay shay'an inay ka na'ib noqoto masderka ina allaaha ilaahay bimaa yacmaluuna muxiita waxay samaynayaan waa koobaa oo cilmi ayuu ilaahay ku koobaa oo waa og yahay ogaalku og yahayna waxaa ka dhalanaya inuu ka abaalmarinayo ilaahay wuxuu inaga reebayaa gaalada in saaxiibba hoosaadda laga dhigto marka muwaalaat in la siiyo gaaladii la jeclaado oo siraha muslimiinta la siiyo oo yaga sirta lagu qarsado oo sirta muslimiinta loo gudbiyo oo saaxiibba laga dhigtaa waa midaan bannaanayn gaaladii waa in la necbaadaa waa in nacayb qalbiga loogu hayaa waa in lala colloobaa yacnii nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam awthaqu cura aliimaani alxubbu fillahi waalbugdu fillaah guntimaha iimaanka waxa ugu adag in ilaahay dartii cid loo jeclaado ilaahay dartiina cid loo naco yaa ilaahay dartii loo jeclaanayaa cidda iimaankiisa iyo daacadiisa ku wanaagsan ayaa la jeclaanaya ee mu'miniinta ah ee mutaqiinta ah ee mutiiciinta ah ee sunnada ku sugan ayaa la jeclaanaya sida markaa loo sii kala badsaday daacada iyo wanaagga iyo itibaaca baa jacaylkana loo sii kala badinaya oo ruuxba ruuxu ka sii wanaagsan yahay ee shareecada kaga wanaagsan yahay waa in loo jacayl bataa marka la yidhi waxa weeye waalbugdu fillaahna maxaa loo jeedaa cidda markaa waxaweye ku xun xagga diinta ku xun waa in la necbaado la naco ka gaalada iyo munaafiqiintii dee diintii waa ku xun yihiin oo rabbi baabay ka kufriyeen oo ka gaaloobeen marka waa in la nacaa oo lala colloobaa wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu billaahi waxdah yacni waxaa laynoogu sheegay nebi ibraahim iyo mu'miniintii wehelisay ee rabbi inoo sheegay inay ku dayasho wanaagsan inoogu sugan tahay inay yidhaahdeen yacni markay gaalada la hadlayeen dhexdeenna waxa ka daahiray oo ka muuqday oo aan qarsoonayn nacayb iyo colaad aynu isu qabno sidaasaana nacaybkaa iyo colaaddaasi u jirayaa ilama iyo goorma ma ilaa markayna badbaadinayaanba oyna daynayaan maya xataa tu'minuu billaahi waxdah gaayada loo yeelay waa taas maanta dadka qaarkood baa waxay yidhaahdeen gaalada in la wada necbaado shareecadu ma qabto ee gaalada ee aan inala dagaalamaynin guryaheennana inaga saaraynin yaga markaa waa la jeclaanaya ee gaalada inala dagaalamaysa ina dhibaataynaysa ee guryaha inaga saaraysaa kuwaa weeye kuwa la yidhi la collooba oo colaad iyo nacayb u haya laakiin gaaladii aan guryaha inaga saaraynin ee aan ila dagaalamaynin yaga lama necbaanayo waaba la jeclaanayaaba waxay u deliishadeen laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabarruuhum wa tuqsituu ilayhim jacayl ma sheegin aayaddu ilaahay idinka reebi maayo kuwii aan markaa idinla dagaalamin guryihiinnana aan idinka saarin cid waxa weeye idinka saaraysana aan soo kaalmayn inaa u samafashaan una caddaalad samaysaan idiin diidi maayo dee samafal loo samafalo oo wax layska siiyo oo xataa sadaqadda markaa haddii la doono la siiyo hadday dhibaataysan yihiin dee sheegi mayso in la jeclaanayo in la jeclaanayo sheegi mayso maanta waxa weeye dadka qaarkood mafaahiimta noocaasoo kale ah waa qaldeen qaar baa waxay yidhaahdeen yacni mashaayikh waaweyn loo yaqaanno ayaa waxay yidhaahdeen nacaybka aynu yuhuudda necab nahay uma necbin diintooda daraaddeed iyo gaalnimadooda uma necbin waxaynu necab nahay inay dhulkeennii inaga boobeen oo inaga qabsadeen ayaynu markaa u necab nahay hadda ka warran muxuu tilmaamayaa wuxuu tilmaamayaa colaadda iyo nacaybka yuhuud aynu u qabnaa waa tiiniyatun laa diiniyah waa mid dhoobo iyo dhul loo nisbeeye mid diin loo nisbeeyey maba ahaba waa tiiniyatun laa diiniya oo hadda awthaqu cura aliimaani alxubu filah waalbuqdu filah muxuu sheegaya wadaad kale isaguna wuxuu yidhi qur'aanku wuxuu inoogu booriyey inaynu markaa waxa weeye ahlu kitaabka jeclaanno ayuu inoogu booriyey waxakuu qur'aanku inooga booriyey qur'aanka haddaynu akhrino waxaynu arkaynaa in marka colaaddooda uu ka warramaayo iyo xumaantooda walan tardaa canka alyahuudu walannasaara xataa tattabica millatahum xumaantoodii baa laga warramaya kufrigoodii baa laga warramaya khubsigoodii baa laga warramaya cadaawaddoodii baa laga warramaya meesha qur'aanku ku yidhi markaa ahlu kitaab ha la jeclaado halkay kuu suganta yahuud iyo nasaara ha la jeclaado qur'aanka xaggay kaga jirtaa daaci weyn baa sidaa yidhi marka waxa weeye aayaddan eeg wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu billaahi waxdah maxaa loo yeelay haayo cadaawaddu waxay ku dhammaanaysaa xataa tu'minuu billaahi waxdah allah keligii marka la rumeeyo ayaa cadaawaddu dhammaanaysa laakiin inta kale waa baaqi ilaahayna dee wuxuu ina amray inaynu ku dayanno nebi ibraahim iyo mu'miniintii la socotay inaynu ku dayanno ayuu ilaahay ina amray marka waxa weeye gaalada in la jeclaado saaxiibba hoosaada laga dhigtaa mid inoo bannaan ma aha laa tattakhiduu bitaanatan min duunikum wax khayra gaala inaanama rabto maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wala lmushrikiina an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum allah wuxuu inoo sheegay gaaladaasi ama ahlu kitaab ha noqdaan ama mushrikiin ha noqdaane xagga rabbi in khayr laydinka siiyo laydinkaga soo dejiyo ma jecloo ma doonayaan ee waxay jecel yihiin bele iyo dhibaata inay nagu dhacdo amni darri iyo nabadgelyo xumaan inay nagu dhacdo gaalo inay wanaag inala rabto ma aha inay nabadgelyo iyo amni iyo markaa waxaa weeye dhaqaalo kobca iyo dad markaa xoog leh iyo dad cudud leh iyo dad isku tiirsan iyo dad isku mida inaynu noqonno ma rabaan inaynu baaba'no iska wada hor nimaadno oo isqalanno oo iscunno oo yacni waxa weeye nabadgelya aynay jirin oo aynay markaa taag iyo awood ayna yeelan oo ay kala wadata faraaruqaan saasay markaa jecel yihiin beledada qaarkoodoo markaa carabta maxay ugu sameeyeen oo ugu kiciyeen kacdoonnada markaasay ku magacaabeen rabiiculcarabi waxay yidhahdeen gugii carbeed weeyaan bay yidhahdeen oo maxau gugii carbeed ku yahay khayrka laga dheefay maxay tahay ma shar waxaan ahayn baa ka dhashay kacdoonnadii lagu kacay ee dadka qaarkood ay moodayeen khayr inay tahay dee waxay ahayd shar saas aawadeed baa markaa dhul badan oo markaa waxa weeye uu ka jiray ee nabadgelyo nisbii ay ka jirtay ama caam ahi cidhiidhi ha jiro sharna ha jiro laakiin wuxuu ahaa wax muqayad ah waxay noqotay markaa inay faraha ka baxdo libiya meeday masar markaa hadda qiiraqiir ay ku jirtaa meelaha kale markaa laftooda tuunis markaa waxa weeye waa saasi leeg markaa khayr laga dheefay ma jirto waxa inay rabeen dhammaan inay sidaa ka wada dhigaan saasay markaa lehi saas aawadeed shaytaankii murtadka ahaa ee ka degay maraykanka obama dee murtad buu ahaa diinta ka noqday ee lawaalidkii wuxuu ahaa muslim buu ahaaye waa ridooboo diinta waa ka gaaloobay waxyaalaha markaa uu sheeganayey injaasaadkee uu sameeyey wuxuu ku daray inuu rabiiculcarabi sameeyey yani waxyaaluhu qabtay inay ka mid tahay yacni kacdoonnadaas marka waxawayan u abaabulay marka allah wuxuu inoo sheegayaa gaaladii inaan la jeclaan saaxiib hoosaadana laga dhigo in la yidhaahdo gaaladii ayaa walaaladeen ah ama saaxiibbadeen ah ama cadowgoodu waa cadowgeenna yacni saas yadaa la yidhahdaa waa arrin baatil aan shareecada ku bannaanayn waana gef weyn weeye in la yidhahdana maaha in la yidhaahdana maaha gaaladii waa in la necbaadaa cadow ilaahay inay yihiin waa in la ogaadaa waa cadowgii ilaahay waa cadowgii nebiyada ilaahay waa cadowgii mu'miniinta haddaynu mu'miniin nahay ilaahay iyo rasuulladiisaba wixii la colloobay waa inaynu la collownaa cadowyadii ilaahay baa saaxiibbadeenna miyaa baa walaalaheenna miyaa atuxibu acdaa alxabiibi wa taddacii xubban lahu maa daka fii imkaani shardulmaxabbati an tuwaafiqa man tuxibu calaa maxabbatihi bilaa nukraani alcallaamatu ibnulqayim waa ka odhanaya ma waxaad jeceshahay ilaaha xabiibka ah cadowyadiisaad jeceshahay haddana waxaad sheeganaysaa inaad waxa weeye allah jeceshahay say isu qabanaysaa allah waa jecelahay cadowyada ilaahayna waa jeclay miyay isqabataa haddaad allah jeceshahay cadowyada ilahay waa inaad jeclaan ma suuragal ah taas shardulmaxabbati an tuwaafiqa man tuxibu calaa maxabbatihi bilaa nukraani shardiga jacaylkaa wuxuu yahay ciddaad jeceshahay jacaylka inaad ku waafaqdo oo cidduu jecel yahay jeclaato cidduu necab yahayna necbaato ilaah iyo rasuulkiisu waa necab yihiin gaalo iyo munaafiqiin marka ruuxii muuminka ahaa marba hadduu ilaah iyo rasuulkiisa jecel yahay waa inuu necbaadaa gaalo waa inuu necbaadaa munaafiqiinna waa inuu necbaadaa allah wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyayow laa tattakhiduu ha ka yeelanina bitaanatan bimacnaa laa tattakhiduuhum gaalada ha ka yeelanina bitaanatan saaxiibba ha ka yeelanina saaxiibbadaasoo min duunikum yacnii idinka sokadiinna ahaatay looma jeedo marka aanad mu'miniinta aanad jeclaanaynin yacni iyaga marka waxa weeye jacayl ha ku keli yeelin loogama jeedo ee mar layba waa la diidaya iyaga in la jeclaado saaxiibba laga dhigto marnaba in saaxiibba laga dhigto waa la diidaya laa ya'luunakum khabaala laa ya'luunakum idinkalama gaabinayaan khabaalan fasaad iyo kharribaad ay idin kharribaan idinkalama gaabinayaan inay wax inoo wanaajinayaan gaalo marnaba waa inaan loo qaadan wadduu maa canidtum wadduu waxay jeclaadeen maa canidtum dhibtiinnay jeclaadeen aad dhibaatootaan ama ay idin dhibaan qad badad xaqiiqe waa muuqatay albaqdaa'u nacaybka ayaa muuqdoo ka daahiray min afwaahihim afafkooda afafkoodu ka muuqda wamaa tukhfii suduuruhum akbar waxay laabahoodu qarsanaysaa ka weynaansho badan waxay muujiyeen qad bayannaa xaqiiqee waa caddaynay lakum idinkaannu idin caddaynay al aayaati aayadaha in kuntum tacqiluun haddaad tihiin qaar fahmayo o weelaynaya ay fattaciduu waantooba oo ku cibro qaata wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk